إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga haalfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhawaad toban askari ayaa dhimashaya dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho dagaal ayaa maanta markaa waxa uu ka dhacay gobolka mudugka oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo si gaara mushaaradkooda ay u bixi jireen dalalka reer galbeedka qaarkood ayaa sheegeen baahi aawadeed ay beerka dhulka ka qaadi waayeen dagaalo xoogan oo madaafiicay barbar socoto ayaa saakay waxay mar kale ka dhaceen magaalada laascaanood iyadoo ay barakaceen dad badan oo kuwa deegaanka ahaa maamulka janaale iyo maktabka dacwada ayaa dooro waxay u soo gebagabeeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka busley oo janaale hoostaga qaar ka mid a askarta jubbaland ayaa ku dhaawacmay weerar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen ciidamo fariisin kule gudaha magaalada muqdisho waxaa la baahiyey dardaaranka naftihuurihii fuliyey qaraxii lagu dahafuray weerarkii ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku qaadeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose khasaare ayaa ka dhashay dhulgariir cusub oo xalay ku dhuftay koonfurta dalka turkiga ka oo saameyntiisa laga dareemay dalal dhowr ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kudhawaad toban askari ayaa dhimashay dhaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho qarax ayaa waxaa ka badbaaday sarkaal lagu magacaabo korneyl maxamed daahir cabdi oo ah taliyaha xero gaadiid oo ku taal ah magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday gaari cabdi bilaa ah waxaana ku dhintay ugu yaraantii shan askari iyadoo saddex kalena ay dhaawacmeen sugeyn tiradaasi ayaa noqonaysa sideed askari oo dhimasho iyo dhaawac ah qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa maqlayay dad ku dhaqan magaalada muqdisho xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sii dardargelinaysa howlgalladeeda magaalada muqdisho iyadoo ay xusud mudan tahay in dhowaan saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ah ay ku dishay dagaal ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay gobolka mudug ka oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ah dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qaycad ee walaayada islaamiga ee mudug halkaas oo dhowr maroo hore lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo garab ka helaya diyaaradaha shisheeye ee waxduqeeya gaar ahaana kuwa maraykanka dhowr mar waxa ay soo qaadeen weeraro laakiinse mar waliba waxay ahaayeen kuwo la jabiyo oo gadaal u carara ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo si gaara mushaaraadkooda ay u bixi jireen dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in baahi awgeed ay bogga dhulka ka qaadi waayeen cabdisamad cabdulahi ayaa warkan inoo haya waa ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo ay mushaaraadkooda iyo qarashkii ku baxaa bixin jireen wadamada reer galbeedka sida faransiiska denmark ingiriiska iyo kuwo kale kuwaasoo ciidamadan u adeegsan jiray danaha reer galbeedku ka leeyihiin dalkani dadkiisa cadaawada u qabaan reer galbeedka waa ciidamo kor u dhaafaya boqol askari oo xerada xalan taladooda kasoo bixi jirtay balse dhaqaalaha reer galbeedka oo yaraaday awgeed ayaa banaan cidla ah ku tuuray ciidamadan oo ahaa calooshood u shaqaystayaal lagu adeegan jiray waxaa jirtay xoogaa yaroo gunno ah oo ay wasaaradda amniga dowladda federaalka siin jirtay balse iyada xitaa waa laga goostay hadda waxay sheegeen inay gaajo u le-anayaan mana garanayaan halka ay cunno u raadsanayaan mid ka mid ah saraakiisha askartan hogaaminaya ayaa sheegay dowladaha qarashkooda bixin jiray iyo sida dowladda federaalka isaga fogeysay waxaa nagu dhacday muddo bishii labiyo tobnaad shan iyo tobankeedii ayaana lala hadlay qoloyin doonaris ah waxna siinayey mar waxaa gacanta ku hayn jirtay meesha denmark mar kale waxaa hayn jiray ingiriiska maaragtaye waxyaala isku dardara adiga faransa iyo qolooyin noocaasa adigu waana la hadlay agaasimayaashiyaa noo yimid wasaaradda amniga ka socday waxaa la yidhi wax laydiin hayo ma jirto albaabkuna waa furan yahay qofkii rabaa waa iska tegi karaa iyadoo ay saasoo tahay haddii alla kuu runya wasaaradda amniga raggii ka socday waxaa nooga soo yeertay ordahaya iska taga meeshaan maaragtay dowladdu idinma baahne inaan madaxda qaranka baahideenna la wadaagno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka aan cod dheer ku leenahay baggaan dhulka ku haynaa kolley nin weyn oo odaya weeye arartaas waa fahmi karaa hadd- annaga iyo ilmaheenniba baggaan dhulka ku haynaa waxaan ugu haynaa baahida baahida jirta awgeed qaar kale ayaa ka sheekeeya xaaladda adag ee haysataa waxaan rabnaa marka inaan madaxweynihii toos ula hadalna iyo ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisa dan qaran meeshaan in la soo farageliyo oo d- d- ilmihii hadda meeshaan ku jiraan garaamna ma haystaan ayadaa intaas taasaa waxay sii tahay dhaawac nagu weyn nagu ah meesha garaam la'aan baa ka jirta mushaar la'aan baa ka jirta gunno la'aan baa ka jirta wixii oo dhammaa waa istaageen cabashada aan ka dirayna ee halkan taallaa waxay tahay wax xaquuqa oo laba biloodan hadda soo dhaafnay meeshaan dadka jooga hadday yihiin shaqaala iyo hadday yihiin ciidan ay heleen guud ahaanba ma jiro tan iyo markii uu xasan gurguurta madaxweynaha dowladda federaalku galay dagaal aan u diyaarsanin ayaa ciidamadiisa dhiigbaxa joogtada ah oo ay la kulmayaan waxaa u dheer dhaqaale yaraan daran maadaama dagaalada loo weeciyey dhaqaalihii yaraa ee reer galbeedka dawrsiga looga soo qaadan jiray dagaallo xoogan oo madaafiicay barbar socotay ayaa saaka mar kale waxa ay ka dhaceen magaalada laascaanood iyadoona ay barakaceen qaar badan oo dadka deegaanka ah mahad cubeyd ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidanka maamulka somalilan iyo dadka deegaanka ayaa goor sii horreysay kusoo gebagaboobay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aroornimadii hore ee saakay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan waxay weerar saddex juho ah iyo madaafiic isbarbar socda ku ekeeyeen qaybo ka mid ah magaalada laascaanood waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan madaafiicda ayaa ku dhacay qaar badan oo ka mid ah guryaha magaalada waxaana ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh dagaalkan ay ciidanka maamulka isku magacaabay somalilan kusoo qaadeen laascaanood oo socday muddo saddex saacadood ka badan ayaa imaanaya xilli dhowaan musabixi uu sheegay inuu laascaanood u soo dirayo odayaal ka qayb qaatay xabad joojin uu sheegay inuu la gelayo dadka kula dagaalamaya magaalada laascaanood odayaal dhaqan oo ku sugan magaalada lana hadlay warbaahinta ayaa goor sii horreysay sheegay in warka muuse biixi ee la xiriira xabad joojinta aysan waxba ka jirin iyaga oo tusaale u soo qaatay dagaalkii uu saakay ku soo qaaday laascaanood waxayna baaq u direen odayaasha la sheegay inuu soo dirayo muuse biixi kaasoo ah inaysan isku imaan magaalada dagaalka ka socda magaalada laascaanood ayaa galay maalintii lix iyo tobnaad oo xiriir ah waxaana intaas weerarka ku soo qaadayay ciidanka maamulka somalilan kuwaasoo madaafiicay ku tuureen magaalada ku xasuuqay dad badan oo shacab ah kuwo kalena ku barakiciyey maamulka janaale iyo maktabka dacwada ayaa dowro waxay usoo gebagabeeyeen qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka busley oo janaale hoostaga maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya dowladani ayaa soconaysay muddo laba bilood ah waxaana loo qabtay dadka ku dhaqan deegaanka busley ee hoostaga degmada janaale wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dadkii dowladani loo soo gebagabeeyey ayaa tiradoodu ahayd boqol qof iyaga oona dowladani diiniga ahayd oo ay ku qaateen duruus muhiim ah gunaanadka dowladda inta ay soconaysay oo ka warbixinaya macallinkii wax ka bixinayay dowladda iyo waxa ay ku qaateen maasha allah ardayda maasha allah do- laba bilo ayaa dowlad socotay maasha allah ardayda boqol iyo ka badan ayay ahayd oo ku dadaalnay maasha allah wax badanaa soo saarnay kutubo fiican oo caqiidooyin ayaan aan bixinay maasha allah laba kitaab horta si fiican hadda aa ku barteen ardayda oo waana xifdiyeen koray ka xifdiyeen saas daraaddeed maasha allah islaamka khayr allah siya maasha allah waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen dowladda walaal magaciiga waxaa la dhahaa xuseen warsman waxaan joogaa degmada janaale gaar ahaan tuulada buska daawud waxaan ka faa'iiday kutubka tarbiyat alislaamiya maa as'ilatin waajibiga haye imise kutubaa ku qaatay kutubta aad ku qaateen wax noogu sheeg ee, muddada dowladay socday Waxa- waxaan ku qaatay kitaab jihaad oo ku saabsan laba laba su-aal iyo laba jawaab dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada janaale iyo maktabka dacwada dowraadka istabajooga ah ee uu qabanayo maamulka degmada iyo kan maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo dadka deegaanada hoos imaanaya degmada janaale qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa ku dhaawacmay weerar ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir bay iyo jubbada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xerada golwadayaasha oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaalka oo socday in muddo ah ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana laga dareemay xaafadaha ku dhow dhow aagaas welina tafaasiil dheeraada kama aanaan helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka ee xalay lagu weeraray guulwadayaasha dagaalkan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xala ku ekeeyeen guulwadayaasha ayaa kusoo aadaya xilli magaalada muqdisho ay kusii kordhayaan daliilka qorshaysan iyo qaraxyada ee lala beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii qarax lagu dhaawacay sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan laamiyaraha soobe waxaana la arkayay sawirada gaariga sargaalkan lagu qarxiyey oo aada u gubtay dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala galinkii dambe dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kuwaas oo geedajaris ku howlanaa ciidamadan ayaa geedaha ka jaraya nawaaxiga deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana mar qura rasaas ku bilaabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii geedaha jarayay ee maamulka jubbaland ayaa dhaawac soo gaaray dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee magaalada baydhabo halkaas oo laga maqlayay dhawaq rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay waxaa la baahiyey dardaaranka naftihuurihii fuliyey qaraxii lagu dahafuray weerarkii ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku qaadeenna deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay dardaaranka uu ka tegey mid ka mid ah raggii camaliyadda istishaadiga ah ku galay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye maxamed cabduqaadir macalin maki ayaa ka tegey dardaaran muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaya ugu horeyn waxa uu fariin u diray dadka muslimiinta ah dhallinyarada ayuu si gaar ah ugu soo jeediyey inay u heeliyaan kitaabka ah oo la isku soo bahaystay dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala awaamiir buu na siiyey ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa si dhammaystiran aan u qaadano ilaahay subxaana watacaala ka cabsada dhallinyaroy ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa maanta kitaabkiisa gurmud u baahan yahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa loo heeliyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaha yansurkum yasabit aqdaamakum ilaahay subxaana watacaala waa isku filan yahay gargaar gaaradan hal maalin inaad dam ka sii ilaahay subxana watacaala waa awoodaa laakiin aniga ilaahay subxaana watacaala weli jaanasna siinaya marka dhallinyarada muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada jihaadkana soo aada maanta waa caafimaad qabtiin indhihiin waa fiyow yihiin maskaxdeed waa fiyowda ilaahay subxana watacaala ka cabsada guutada istishaadiyiinta uu ka tirsanaa ayuu ku wajahay dardaarankan waxaan halkan fariin kale uu diraya walaalaha istishaadiyiinta oo maanta ummadda hormuudkooda ah ilaahay subxaana watacaala ha sug walaalahaas ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo ilaahay subxaana watacaala idinka oo kalena hanoo badiyo walaalaha istishaadiyiinta waxaan ka codsanayaa inay iisoo duceeyaan ikhwaane walaalaha istishaadiyiinta ilaahay subxaana watacaala dartiisa idin jeclahay waan jeclaan lahaa inaan idila joogo hadda isheegade laakiin qof walbuu maalintiis iyo wakhtigiisu bahaa ilaahay subxana watacaala ha idin fuuseeyo ilaahay subxana watacaala ha idin sugo qaybaha dambe dardaaranka maxamed cabduqaadir macalin maki waxa uu kula hadlay qabiilka begede ee uu ka dhashay isagoo soo hadal qaaday qaraabadiisa ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay gaar ahaan qabiilka aan ka dhashtay ee begede ilaahay subxana watacaala ka cabsada ilaahay subxana watacaala ka baqa jihaadka waad ku yartihiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waad ku yartihiin jihaadka ilaahay subxana watacaala ka cabsada ilaahay subxana watacaala diintiisa haloo soo kaco markaan usoo laabto waalidiinteyda qaaska ah ilaahay subxana watacaala kheyr ha idin siiyo hooyadii iyo aabahay ilaahay subxana watacaala ha idin barakeeyo waad isoo koriseen waad isoo barbaariseen diina isoo barteen waad ii guuriseen ilaah subxana watacaala ha idinka abaalmariyo si kastaba ha aatee dhowaan ay ahayd markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen saldhig ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye weerarkaasi oo filim iyo sawiro laga soo saaray ayaa dhaliyey khasaare baaxad leh oo soo gaaray dowladda federaalka waxaana looga diray soddon iyo siddeed askari iyadoo laga furtay gaadiidka dagaalka iyo hub saraakiisha dowladda federaalk ayaa sheegay in deegaanada diyaaradaha maraykanku ciidamadooda ay geeyeen dadka shacabka ah oo ay ka qaxayaan maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya tan iyo markii uu xasan sheekh soo qaatay guluf colaadeedkii maraykanka loogu soo dhiibay taasoo ah in soomaaliya laga hirgeliyo danaha maraykanka iyo dimuqraadiyadda ciidamadiisana duulaanka kusoo qaadeen qaybo ka mid ah deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyadoo ay waardiye ka hayaan diyaaradaha daroniska ah ayaa waxay wajahayaan xaalad adag meelaha ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalk waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug oo lagu maamulayay shareecada alleh dadka shacabka ah ee ku dhaqanna ay ku noolaayeen amni duulaanka xasan sheekh ciidamadiisa kusoo qaadeen deegaanadii shareecada islaamka lagu maamulayay ayaa sababay in meelaha ay qabsadeen ciidamadu ay dadka shacabkaah isaga baxeen iyagoo ka cabsanaya inay dadka dhibaateeyaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa yidhi meeshaad qabsato shacab uguma tegaysid isagoo tusaale ugu soo qaatay wilaayada shabeellaha dhexe adiga markaad meesha qabsato shacabba ugu tegi maysid meel kastoo la qabtana waxaa fiican dadka u dhashay inuu ciidamada ka mid yahay ama ama uu ka mid yahay macawiisalayda si ay dadkaas ula xiriiraan degmada alkowsar waxaa waaye meelaha ugu muhiimsan ee ay deganaayeen ay kasha degteen waaye oo u cadday cali guduudaa ka mida aadan yabaalaa ka mida hadda alkowsar oo kale markaan tagnay aadan yabaal oo kale markaan tag dadka waa wiil kaligeenaa meesha jooga hal wiilaa noogu horreeya dukaan furay iyo hal gabaroo shaah ku karisa aa ku horeysa aa joogto gabartina inta kasha kana xirnayda laftirkeeda alkowsarna iska dhaafa alkowsar waxaaba laga maqlaay dad dhan waa ka weyn ciidamada dowladda federaalk ayaa tacdiyaad dil dhac iyo kufsi u geysta dadka rayidka ah iyadoo ay u dheer tahay inay diinta islaamka kusoo duuleen shisheeyaha gumaystaha ahna garabsiiyey halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga al furqaan dad ayaa ku dhintay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen laba dhulgariir oo mar kale ee ka dhacay amaba ku dhuftay gobolka haatay ee koonfurta dalka turkiga una dhow xaduud beenaadka dalkaasi uu la wadaago suuriya hay-adda afaad ee turkiga u qaabilsan arrimaha musiibooyinka iyo xaaladaha deg dega ayaa waxay sheegaysaa in dhulgariir radani cusub oo cabirkooda lagu qiyaasay lix dhibic afar iyo shan dhibic lix ay ku dhufteen laba degmo oo ka tirsan gobolkaas wasaaradda caafimaadka ee turkigu waxay xaqiijinaysaa in musiibadan cusub ay ku dhinteen saddex qof halka ay ku dhaawacmeen laba boqol sagaashan iyo afar qof oo siddeed iyo toban ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus sidoo kale dhulgariirkan ayaa waxa uu geystay burbur xooggan oo soo gaaray boqolaal dhismayaal ah oo ku yaalla meelo ka fog aagga uu ka dhacay dhulgariirkan ayaa waxa uu ahaa mid xooggan islamarkaana waxaa saameyntiisa laga dareemay waddamada suuriya lubnaan falastiin ciraaq iyo qaybo ka mid ah waddanka masar waxaana sidoo kale dhanka suuriya uu ka geystay khasaaro naf iyo maalba leh guddiga gurmadka suuriya dhankooda waxay xaqiijinayeen dhimashada afar ruux iyo dhaawaca ku dhowaad shan boqol oo kale iyo burburka dhismayaal badan khasaaraha ugu badan ayaa ka dhacay gobollada dhaca waqooyiga suuriya ee xadka la leh turkiga musiibadan cusub ayaa waxay timiday iyadoo weli ay taagan tahay musiibadii ka dhalatay dhulgariiradii turkiga iyo suuriya ku dhiftay lixdii bishan iyadoo tirada guud ee dhimashada turkiga iyo suuriya ay kor u dhaaftay kow iyo afartan kun oo qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay boqol kun oo kale warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga inta